afar iyo toban urur siyaasadeed ayaa somalilan ka diiwaan gashan ururka ogaal waa ururka keliya ee ay gabar guddoomiye ka tahay islamarkaana la tartamaysa saddex iyo toban urur oo ay rag hogaaminayaan haddaba khadar maxamed cakule ayaa ka waraystay roode cabdi muuse oo ah gabadha keliya ee urur samaysay ahna guddoomiyaha ururka ogaal waxaana ugu horreyntii weydiiyey sababta ku kaliftay inay urur siyaasadeed samaysato
walaalo khadar maxamed cakule aad baan walaal kuugu mahad celinaya marka koowaad idaacadda v o n waan salaamayaa walaalo qadaro waxaan ka mid ahaa anugu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray dowladnimada kusoo shaqeeyey dowladnimada kusoo barbaaray mushaar dowladeed baan kusoo koray dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecele horta kow ahay mar labaadna siyaasadaan soo galay wax kusoo koray guri siyaasadi taallo waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligaa xilligeedii toban sano ka hor bay ahayd tobankaas sannadood siyaasadaan ku jiray fahan siyaasiya anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho waxaan ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyey samayn karo taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal
rooda marka waxaa la isweydiin karayaa madax taabashada kunka qof urur walba laga doonayaa laba gobol baad hore usoo samayseen guud ahaan ururadu gobolka saaxil baa saaka la joogaa ilaa imika maxaad filaysaa horta walaalo gobolkan awdal boorame reer boorame waan u mahad celinayaa gaar ahaan dhallinyarada gobolka waan ku soo guulaystay maroodi jeexna shalay toole waanu ku guulaysanay oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa labadaa gobol waan kusoo guulaystay saaxilna halkan waan joogaa weliba gaar ahaan reer somalilan waxay leedahay saaxil waa deegaankii rooday leedahay inkastoon gobollo badan deegaan ka ahay somalilan guud ahaana aan leeyahay anigu waxay haddana leeyihin saaxil waa isna guul baan ka rajaynayaa berri arrintaa walaalo way igu cuslayd aniga haween ahaan boqolkiiba boqol aad bay igu cuslayd haweenka duruufo dhaqan dhaqaalay la nool yihiin waxaa wuxuu qaban karaa wacyigan jira ragga iyagoo lasoo xiganayo berigii hore haddii shaqo la geynay inankaa la geyn jiray haddii shaqo reerka loo qoray inankaa loo qori jiray haddii waxbarasho la dirayo inankaa loo diri jiray laakiin maanta si isku mida ayaa hablaha iyo ragguba wuxuu soo wada bartaan jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan jaamacadaha qaaligai kasoo wada baxaan hablaha qaar ayaa dee boqolkiiba boqolnimada ka aqoon badan shaqooyinkana si isku mida u raadsadaan marka mar haddii duruufii dhaqan dhaqaalay la noolaayen laga soo koray oo inantii dee double master tahay oo b h d tahay marka waa inay aqoontaa ku dabaalan karto walaal saddex iyo tobanka urura kaleba rag baa guddoomiyayaal ka ah way jiraan hablo xidalka haya ururadu laakiin urur guddoomiyihiisu gabadh yahay waa keliga maxay dhadhamaysaa sidee baad is leedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida yani roodaba halka haddaa isu taagto
weliba waxaan kuu sheegayaa khadaroo walaal nimankaan la tartamayo saddex iyo tobanka urur dhammaantood waxay u badayay niman dalka xilalka hayay nimanka ururada ka midka ah ee hogaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray qofku markuu xil soo hayn jiray bulshada aada u taqaana dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leey waa hebel laakiin dhammaantood shacabkan maanta aniga i dhisaya ayaa dhammaantood shalay dhisayoo dadka baray ururkayga iyo hogaankiisu waa niman dhallinyaro ah oo aan xilal hore soo qabanin laakiin xilligan shacbiga reer somalilan uga marti ah siday hebelba dadka u bareen in iyagana maanta dadka loo baro marka walaalo weliba waxaa loo badinayaa rajadaa layga badinayaa laakiin waxaan ku kalsoonoo ku qanacsanay dadkayga intooda badani waxay la noolyihiin damiir dhaba waxna way barteen iyagoo dadka u kala eegaya waxayna siiyeen kalsooni buuxday anigay siiyeen iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oon la noolaa iyo hogaamin xalaala iyagoo iga arkaya dhallinyarada reer somalilan khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxaan rooda diyaar u nahay meel kastoo aad joogto annagoo ka arkayna dareen wadaniyadeed iyo horumar dowladnimo inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa bay yidhaahdeen waana u mahad celinayaa su-aasha ugu dambaysa rooda dhaqaale loo baahan yahay shayga koowaad ee laga dhaqaaqaya waa dhaqaale kharashkay ku ordisa rooda ogaal ma dadkay ku wadaa oy leedahay waynagana ina mariya mise wax aanay dadku ogeynoo de ayaa jira de wallaahi walaa horta duruufta aniga inta badan inta badan duruuftaan la noolahay odhan karo waxyaabaha carqaladaygu ah ama inta badan idhib waxaa ka mid horta dhaqaalaha waayo kow ururaday la tartamaya saddex iyo tobanka ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenaya iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysataa waxay leeyihin hebel oo nin ah ayuunbaa guusha gaari kara marka enerjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa laleeyahy inantayadu dee guuldaraday barkanaysaaye waxba enerji badanna ha siina war ragga wixii dee ladnaa iyo dee hablaha wixii ladnaaba hebel baa dee soo baxaya wax ku darso weliba aniga markaa taas waa iga maqantay reerkaygu intay fadhiistaan dhaqaale ma sawiraano roodada madaxweynenimaha la gaarsiiye ma idhahdaa oo garabkaa raggu way gu dheeriyiin bulshada kale reer somalilanna weli qaalaan kama martiin waxaanse ku tashaday walaal markaygii hore orojinaali qoys ahaan aniga iyo odaygayga saygayga mustafa cawl siciid oonu mahad celinay waxaanu ahayn dad dhallinyaraa oo noloshooda inta badan kabay oo isku filaaday iminkana waxaanu ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanaan noqonin kuwo la nool duruuftooda nololeedoo quriyaata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeya oonu mahad celinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelna inay qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminayaa inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminayaa waxau kasoo garanayaa waxaa nagu jira u tartamaynaa inay dareen wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmarayga kabaa way jiraan laakiin cududa koowaad inta badanaan ku tashadaa waa odaygaygoo somalilan hormood ka noqday la dhisi kara haweenka iberber istaagay marka waxaanu ku mahmaahayaa mahmaah inanaanu walaalano saaxiibanay ku mahmaadayoo tidhi nin adag waxa ka dambaysa gabadh adag baa loodhan jiri anna maanta waxaan leeyahay haddaad gabadh adag ragtaan waxa ka dambeeya nin adag
rooda cabdi muuse ayay ahayd guddoomiyaha ururka ogaal waxa ay u waramaysay wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle